wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh akhay faadil cabdi samed waa dhowahay allah idin barakeeyo dhammaantiin waa idin salaamayaa adiga iyo shaqaala reeryow alfurqaan wax badan baa dadka u faa'iidaysaan wax badan ay ogeyn baad u sheegtaan jasaakum allaahu khayran ajmaciin waa dhowahay akhi faadil waa maxay walwalka haysta waalidiinta soomaaliyeed ee ku nool dalka ingiriiska maxaana xilligan ku soo aadiyey intaan ka ogahay waalidiintu markay arkeen riboodka laga sameeyey dadka faldembiyeedka ku eedaysan khaasatan daraagiska oo ama laguba qabto dembigii galay ama dembigii u xiran oo tuhmo u xiran ama lagu daba jiro markay arkeen riboodka oo sii kordhaya oo gaaray afar iyo toban kun iyo wax ka badan walwal baa ku yimid waalidiinta walwalka kale oo ayna xakamayn karin waxaa ka mid ah oo sabab u ah waxaanu inay sii kordhaan waa tichnolojiga aada maalinba maalin ka dambaysa waxyaabaha maraha bulshada ciyaalku u isticmaalayaan ama dadka waaweynba mobiladan waaweyn aybadyada kombyuutarada meelaha magta xatii waalidiintu hadday u diidaan ilmahooda ay dabcan inay ka xakameeyaan yacni waxyaabaha telefoonada iyo wax lamidkaa maktabadahay tegayaan khalaas waxa weeyaan ma waayaan cid ku caawisa marka xilligaa labadii kun iyo labadii wixii ka horreeyey waxaa aada u hooseeyey xiriirka baraha bulshada oo maba ay jirinba inta badan teleefoonadan casriga ah facebook iyo tiktok iyo instagram iyo maxaanku idhahda waxaa doonta dhe maalin walba war waxaad maqlaysaa meel cusub marka walaal allah idin barakeeyo waxyaabaha dhibaatada waalidiinta ku haya waxaa ka mid ah waxyaabaha ayna xakamayn karin iyo meesha ay degan yihiin oo ilmihii ay yihiin ilmo aan waayeynba waxyaabaha caynkaas oo yacni hareerihiisu meel walba ka helaya haddii waalidku damco inuu xakameeyo ma u waayayo marka waxaan is leeyahay inahaasa ugu daran waxyaabaha keenaya maanta in la aada looga walwalo walwalkuna qof walba xataa gaaladii baa ka walwalaysa iskadaa muslimiinta ama soomaalida ma jiraan falal dembiyeedyo kale oo daroogada ka dhasha islamarkaana ay sameeyaan carruurtaas
akhay haa way jirtaa daraagiska faldembiyeedyo ka waaweyn asaga ayaa ka dhasha ilmo markay arrintan ay galaan gruubkan daroogiska daraagada yani maxaan ku yidhahda ka ganacsanaya ama lagu gadayo waxaa ka imaanaya falal waaweyn oo ay ka mid yihiin haddaan wax ka tilmaamo dil iyo dhac iyo kufsi iyo waxbarashadii oo ilmihii uu ka fogaadaa uusan dibba ugu soo noqonba waxyaabaha dhacay waxaa ka mid ah ilmuhu markuu soo wareego oo adduunka kale soo qaribo oo ama lasoo dilo lasoo dhaco ama wax soo dilo oo wax soo xado oo gabdhaha soo kufsado oo yacni intaasoo dhan hadduu xabsi ka badbaado marka dambe waxay la soo gashaa gurigii hooyadii oo waxay yidhaahdaan qolada ka waaweyn ama markaa isaga laftiisu naftiisuba tusisaa inuu hooyadii jaanis la eegto xilli ay bal waxuun lacaga gacanta ku hayso waxaa jira waxyaaba dadka soomaalida isku yar maaragtay leexleexdan heblaay dhowr bilood baan lacag aan isku darsanay hagbad miyaali waxyaabaha caynkaasaa jira oo ay dadku maxaan ku raha islaamo is yidhaahdaan bal wuxuun yacni ka dhigta xilliga fasaxa la gaara ama shay aad ku gadatid ama aad meelunku aadoo tigid ku goosatid marka waxaa qasnadu wax la yidhahda hagbad halkaasaa ku yaalla xafiiskoodu mid baa u haysa waxyaabaha caynkaasu aad ula socdaa raadiyaa markuu ogaado hooyadii xilliga ay qaadan lahayd ayuu saaxiibaduu sheegay wuxuu yidhi caawa waxaan idiin hayaa maaragtay lacag aad maaragtay wanaagsan oon ugu yaraan wiig ku kifaaxayno maalinkaasu ku soo hogaamiyaa ama ha u suuro gasho ama yay u soo horgelina waa la weerarayaa reerka lacagtaas ama dahabkaa haddii la helana oo dhiig la-aan iyadoon cidna la dilin la helana waa sidaas hooyadii reerka ku dhacmahaya haddii ay suuragal noqoto hooyadii in lagu dilo oo lacagta ama dahabkaa ay daraagiska isagu soo hogaamiya ay gurigii soo galaan oo habartu ay noqoto inay hor istaagto oo ay ku baraarugto ama ay waxun ku soo kacdana habarta lafteeda waa la qaarijinaya walaalo iyo habar iyo oday iyo midna barnaamijkaas waa inuu fulaa waa dembiyo aad u waaweyn baa ka dhasha akhi oo dilka iyo dhaca iyo kufsiga ay ka mid tahay marka arrintu waa halis weeyaan waa tahay abuu ibraahim maxaa keenin carruurta soomaaliyeed ay noqdaan hub ay adeegsadaan kooxaha gaangiska ah oo waalidiintii dhalay miyaanay ka warqabin maxaase keenay ka warqabla-aanta intaasi la eg ah allah ku barakeeyo waa arrimo waaweyn oo aada u fara badan baa ku hareeraysan oo keenay intaanaan khaarijka aadin annaga soomaalida waxyaabaha aan sabab ugu nahay bal wax ka eego kow waddanman markii waddankan la yimid oo ay dowladdii dhexoo soomaaliya intay dhacday lasoo qaxyo bannaanka lasoo aaday meel kasta ha la tago khaasatan hadda waxaan ka hadlayaa ingiriiska dadka ingiriiska yimid waxa weeyaan inta badanu dad waxay muslimiin ah oo ku dhaqma shareecada islaamka culmo ah dadku waa wad muslimiin bay sheeganayeen laakiin dhaqankoodu wuu fiicnaa kii aan dhaqan xun lahaynna xishood baa ku jiray sanadihii hore dhowrka waxaa lagu soo mooday xishoodkaa ilmaha marka labada waaridka ah iyo masaajidka isu celinayay xoogaa way gagabsanaayeen oo markay bannaanka u baxaan bulshadaa fidnaysan oo inaan ka warqabin anagu baa markaa xoogaa qiiqeedu ku soo baxayay waxaa dhacay labadii waaridkaad waa isfureen waxaan ka hadlayaa ilmaha intooda badan waxa keena inay daraagada u gacan galaan oo ay qalab noqdaan lagu adeegto waaridku markuu isfuro ilmaha waxa weeyaan boqolkiiba sagaashan iyo sagaal hooyadaa gacanta ku haysa hooyo la furay colaad baa gelaysa ciidan xuma u imaanaysa hadalku way ugu dheeranayaan laakiin broblemka ugu weyn waa furiinka hooyo keligeeda oo ilmihii aan xanaanayn karin ilmahuna markuu arko labadii waardi isku dhacay cuqdad baa gelaysa yacni wuu xana wuu caroonaya mana xallin karo laakiin wuxuu isleeyahay bal waxaad isku maaweeliysa raadi qolaa u sheegaysa marka haddaad ku dhufato xabadda tan wax yar oo xabad yar oo xashiishad iyo wax lamid a waxa weeye waxaad gelaysaa caalam kale waad fiicnaanaysa anyway waxaa jira oo kaleeto qolo xabsiyada ka shaqaysa iyo biliiska iyo waxaasoo dhan ayagana waa hay-ado dhan oo aad dhaqaalo fara badan qaata haddaan la helin qolada xabsiyadu cid lasoo xiray oo ay maamulaan ayagana waxa meesha ka baxay waa in la helaa cid la xiro ummaddan marka fahamtay nolosha waddankan oo ilmahooda tarbiyastoo gacanta ku hayaa waxa weeye xabsiyada iyo nololka dhaca iyo imtixaan la adkeeyay waxaasoo dhan ma igama saamaynayaan siday doontaan hooga dabaasheen laakiin dadkan looma ooyaanka oo annaga soomaalida aan ka mid nahay dabinkaa way ku dhaceen ilmahoodii imtixaanaadkii bay ku dhaceen boqolkiiba toddobaatan qofkii dadaala laga hor istaagi maayo oo lagu tusiba lagu odhan maayo ilmahaga waa ridaynaa laakiin sababta ku dhici lahaabaa iskuulka kollejka daraagada lagu dhexgadaya macallinku ma ogaan karo waayo ilmi baa telefoon haysta idan yaanan idinku dheeraynin brobalemka kalena waxa waay waa taas oo dowladdaaba ku tala gashay in la daadiyo ilmaha ama imtixaanka lagu adkeeyo oo ay jaamacadda ka haraan ilmuhuna waa muraar dilaacaya markuu ka dhaco saaxiibkiis markuu arkoo baasay ay isku wax samaynayeen weliba kii dadaalayay waxyaabaha caynkaasi wax lamida baan isfilayaa inay arrintu tahay wallahu aclam
ma jirtaa cabsi kale oo haysata waalidiinta lana xiriirta in carruurtooda diinta laga bedelo sideena arrintaasi looga hortegi karaa akhi faadil cabdi samed jasaaka allahu khayran way jirtaa arrintaas cabsina ma ahane waanu aragnay way jirtaa ilmihii in ay diintii shaki laga geliyey qaarkood ay soo istaageen oo yidhahdeen annagu diintii waa ka baxnay ciyaadan billaah waxyaabaha keen horta xilliga ugu badan oo ilmuhu ay wareeraan oo diintooda la farageliyo si dabban toosna dhihi maayo gaalow dhihi maayo waa xilliga jaamacadaha ay tagaan ilmuhu inta hore oo dhan dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe iyo kollejka iyo waxaasoo dhan waxa weeyaan waa ilmo weli xilliga ay iyagu ugu magacdeereen ma qaangaarin ilmuhu waxaan diimahay ku magacdeereen oo dadka laleeya waa la bare tii islaamka looga sheekayn diin la-aan baa looga sheekayn yuhuud baa looga sheekayn baadir balaayo dhan baa looga sheekaynaya meeshayba ku taallaa laakiin laguma sii xeel dhaaraadee waxaa leey ogow tanna waa jirtaa tanna waa jirtaa adaa yaqaantaa dooranayso qofka xor weeye wixii baa marka hore loo sii sallaxayaa laakiin ilmu markay jaamacad tagaan balaayadu halkaanay ka timid waana saddex qolo waxa halkaa broominka halkaa ilmuhu yacni ay kala dhibaatada kala kulmayaan kow ilmo markii hore saaxiib xun lahaa oo waaridkooda ayan ka warqabin ama isagoo waaridku daba ordaya waa qadare fawdo ka noqday ilmaha xun oo dugsigii hoose dhexe sare ilaa iyo kolleej saaxiibo xun lahaa waa kuwa ugu horeeya jaamacadda mustashriqiinma macalimiinka ah dad loogu talagalay oo ilmuhu markuu halkaa qofku yimaado oo la ogaado inuu qof qaangaaro dhowr dhibaata jir a yahay oo laleeyahay xor baa tahay waalidka daba imaan uusan jiinin diintuu rabo uu qaadan karo baa si toosa xiwaar macallinku ula xiwaargalaya oo leeyahay haye haatu burhaanag aniga ilaahaygi waa kan aada waa ilahaaga aaway waxbaan caabud hebel istaag noo sharax ilaahaaga ilmihii waxaa laga yaaba inaan usan wax diin badan ba garanayn hadduu xitaa reer fiican ka yimid midda kale waxaa la hor istaajiya mala dad fara badan oo ka xishoonayo wixii uusan aqoon badan u lahaynoo marka waa inuu xogxogtaa marka dambena uu isku qanciyaa salaamka la sheegaya haddaad iska daysa maxaa dhacaya halkaasaa shakigu ka bilowda yaanan idinku dheeraynine meeshaana dhib badan baa ka jira waana meesha waxa yaal ingiriiskuna wadamada kale oo yurubta iyo wuxuu kaga bedelan yahay waa jiir weeye jiirku waxaa la isagoo kuu qaniinayo haddana ku afuufaya yurubta kale sidan way dhaantaa waxaa laga yaabaa si toosa in laguu soo weeraro oo lagu yado ma raba diintaada nooga bax wadanka iyaga kuma bixin karo kasaan ku oranaya laakiin wuxuu ku xasuusinayaa inaad tahay qof aan meesha laga rabin bedelka ingiriiska uu ku leeyahay soo dhowaa welcome waa wadankaagii waa dalkaagii horumarka aqoontaada waa u baahannahay soo dhowow asagoo ku cunayo madaxu kaa soo jeedo gabagabadii abuu ibraahiim maxaad kula talin lahayd waalidiinta soomaaliyeed ee qorshaha ma idinkugu jirtaa inaad carruurtiina kala soo baxdaan waddamada gaalada oo aad soomaaliya qaybtooda nabdoon soo aadaan
akhi faadil jasaaka allaahu khayran wa baaraka allahu fiik waa su-aal wanaagsan ma kula talin lahay dadka muslimiinta ah inay ka soo hijroodaan carrada gaalada ilmahooda ay kala soo ka soo hijroodaan ay la yimaadaan waddamada muslimiinta nacam kuwaasaan anna ka mid ahay waajib bay nagu tahay khaasatan anugu waxaan arkayaa inaan aadno soomaaliya aniga iyo inta igu tala ahba maadaama aan soomaaliya ka nimid oo dal iyo dad iyo diin iyo ummad buuxda aan nahay dadkanagii oo dhan ay xaggaa jiraan inaan waddankanagii aadno laakiin ogow qof yow intaadan tegin ka hor waxaad ogaataa anugu waan dhegeeyaa aad baan u dhegadhegeeyaa dhegaystaa soomaaliya waa laba gobol labada gobolba laba weriyaa ka soo warranta mid wuxuu ka soo warramaa dhac iyo kufsi iyo dil iyo barakicin iyo wax alla wixii qof bini aadana dhibaato uu ku dhibaatoon lahaa oo dhan inay gobolka ka jirto wariyihii baa ka soo warramaya bal maqal iyo muuqaal ka soo diraya carruur agoona ooyeysa hooyo oday waayeel qof alla qofkii gobolkaa joogay dhibaatuu tirsanayaa oo weliba uu ku leeyahy wariyuu wataa saacaddaasay dhacday hebel baa ku sameeyey gobolna waryo kalea ka soo warrama oo wuxuu yidhaahdaa meeshan waxaa ka jirta barwaaqo kow ay ka tahay ku dhaqanka shareecada islaamka layskuma dilo layskuma dhaco layskuma kufsado diintaadaa ku nabadgelaysaa wax allaale iyo wixii shantii shay oo ilaahay uu yidhi subxaana wa tacaala ha loo ilaaliyo qofka baa ku nabad gashay diintiisa akhlaaqdiisa cirdigiisa sharaftiisa maalkiisa iyo wixii lamidaba wariyahaasuna maqal iyo muuqa weliba hadal ma aha waa itusoo itaabsii buu asaguna soo dhigaa labadaba waa fiirsadaa waana dhegaystaa luuqaday ku hadlaayaanna waan garanayaa waa dad soomaaliyeed waan isla dhalannay oo isdhalnay soomaaliya waa labadaa gobol wax saddexeeyaa ma jiraan walaalayaal marka meeshaynu aadayno adaa yaqaan waxaa la waayeel wax u sheeg ama wax tusi isagaa dantiisa garan doona qofku markuu yacni tilmaamayso halkaasaa meel wanaagsan ku taal iyo halkaasaa meel xun taal dacday markaa kuu taalla idan ha degdegine bal iska hubiya meeshaad aadaysaan cabdisamedow waa nagu waajib ilaahay waxaan ka baryay caqabadaha jirana inuu naga dulqaado laakiin qofka ugu fiican waa qofka gurigiisa asagoo jooga ka warqaba wax dhacaya jawaabtayduna waxay tahay haa waajib bay nagu tahay weliba inaan soomaaliya ilmaha naga la soo aado weliba aan la aadno gobolka shareecada islaamka lagu xukumayo oo nala tusinayo weliba wax itusoo itaabsi waxaa ka dhacaya af kali ayn ahayn maqal iyo muuqaal khayr baa idin rajaynaya jazaaka allahu khayran wasalaamun calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu